نورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan maamulka jubbaland ayaa xalay lagu dilay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo jubbada hoose dhacdo argagax leh ayaa ka dhacday degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose kadib markii nin watay midi uu gowracay xaaskiisa midowda afrika ayaa shaaca ka qaaday inay dalka ka saarayaan afar kun oo askari bulshada ku dhaqan deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ayaa codsaday gargaar daawo ah xilli deegaankaas uu ka dilaacayo cudurka shubanbiyoodka kulan lagu heshiisiinayay beelaha mareexaan iyo garre ayaa ka dhacay degmada ceelcadda ee walaayada islaamiga ah ee gadow waxaa saacadii lasoo dhaafay walaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe lagu soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalka walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowladdiinaya u soo gebagabaysay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada bu'aale ee walaayadaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa xalay lagu dilay gudaha magaalada kismaayo warkaas iyo war kale ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weerar ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo jubbada hoose waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta waxaay weeraro kala duwan ku qaadeen fariisimo iyo saldhigyo ay shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada dalka haddii aanu ku horeyno shabeellada dhexe xalay ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga shisheeyaha afrikaanta gaar ahaan kuwa burundi ay ku leeyihiin degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe jubbooyinka howlgal gaar oo ay xalay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada kismaayo ayay ku dileen askari ka tirsan nabad sugidda jubbaland kaasoo lagu magacaabi jiray cumar afbalaar wuxuuna istaaf u ahaa sargaal ka tirsan ciidamada jubbaland isla jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada hosingow dagaalka kadib xerada ciidamada kenya waxaa isqaabsaday dab xoogan shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta xalay waxay weeraro isku waqti ah ku qaadeen xeryaha askarta shisheeyaha afrikaanta iyo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada qoryooley ee shabeellada hoose dhacdo argagax leh ayaa ka dhacday degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose kadib markii nin watay mindi ow gowracay xaaskiisa maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada qoryooley ayaa ku waramaya in dhacdo naxdin badan ay ka dhacday deegaankaas kadib markii nin xaaskiisa ku gowracay degmada qoryooley ninka gacanku dhiglaha ay geystay dilka argagaxa ah ayaa sitay markii uu xaaskiisa qudha ka jiray miindideedna markii uu intaas uu sameeyey wuxuu kula dhaqaaqay fal kale oo ah inuu hilibkeeda jarjaro falkan ayaa si gaara kaga dhacay xaafad lagu magacaabo wadajir oo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay degmada qoryooley sida laga dheehan karo sawro lagu faafiyey baraha internetka kaasoo lagu arkayo gabadha la dilay deedna la jarjaray hilibkeeda oo dhiig badan ka da-aya ma ahan markii ugu horeysay oo dilkan la mid ah lasoo wariyo dilkan ayaa imaanaya iyadoo maalmo ka hor magaalada caasimada ah ee muqdisho laga soo wariyey fal naxdin leh kadib markii nin xaaskiisa oo xaamilo ah ku gubay gurigeeda gabadha ayaa dabka kasoo gaaray dhaawac garaab ah iyadoona maalmo kadib u geeriyootay dabkaasi sida ay sheegeen eheladeeda ninkan gabadha dilay ayaa baxsaday waxayna shaaca ka qaadeen in uu baxsado waxaana baxsigiisa u sababeen ama farta ku fiiqeen dowladda federaalka
midowda afrika ayaa shaaca ka qaaday inay dalka ka saarayaan afar kun oo askari waxaa ka waramaya cabdifataax faarax ciidamada shisheeye ee dullaanka ku jooga soomaaliya ku dhowaad labaatanka sano ayaa weli qorshaynaya ama ku howlan sidii ay isaga huleeli lahaayeen guud ahaan waddanka ka gadaal markii ay guulo wax ku oola ka keeni waayeen dagaalka dabadheeraaday ay kula jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddada wax ka yar labaatanka sano haddaba soo duulayaasha ku midoobay ururka midowda afrika ayaa mar kale ku dhawaaqay in ay ka go-an tahay soo gebagabaynta howlgalka sanadada badan qaatay ay ciidamadiisu ka wadeen soomaaliya ka gadaal markii ay ku fashilmeen dagaal muddo qaatay oo ay la galeen mujaahidiinta al-shabaab tani ayaa timid ka gadaal markii ay wafdi sare oo ururka ay u soo direen soomaaliya iyagoona shaaciyey in dhammaan ciidamada afrikaanta laga saari doono dalkan ay dagaalada soo duulayaasha daashadeen marka la gaaro soddon iyo kowda disembar ee laba kun afar iyo labaatan madaxa xalinta khilaafaadka iyo siyaasadda ee guddiga amniga midowda afrika ninka lagu magacaabo alxaaji saraajibax oo socdaal ku tegay muqdisho ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in wejiga saddexaad ee dhimista soo duulayaasha admis ay soomaaliya ka saarayaan ilaa afar kun oo askari wuxuu carabaabay in bisha koowaad ee sannadda laba kun shan iyo labaatan uu midowda afrika iclaamin doono in lasoo afjaray howlgalka soomaaliya oo qaatay wax ka badan siddeed iyo toban sannadood oo xiriir ah shisheeyaha ku magac bedeshay soomaaliya oo hadda huwan magaca atmis kolkii horena ahaa amisom ayaa duulaan ahaan ku jooga waddanka tiro lagu sheegay in ka badan labaatan iyo kow kun oo askar afrikaan ah oo huwan dalada atmis halka dowladaha kenya iyo etoobiya ay dalka ka joogaan ku dhowaad afartan iyo shan kun oo askari kuwaasoo xasuub ku haya shacabka soomaaliyeed ciidamadan oo waddanka ku xuub dhacsaday sida maskii muddada ay dullaanka ku joogeen waddanka ayaa waxaa u diiwaan galay gaboodfalo xanuun badan oo ay u geysteen shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka ayaa ciidamadan baqa cararka ee ku waashay soomaaliya ku daashay sidii ay uga codsan lahayd inay sii joogaan waddanka si ay halkoodii uga sii wadaan ilaalinta madaxda dowladda federaalka iyo xasuuqii ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed laakiin ciidamadan ayaa garwaaqsan jaxiimada dagaal ee soomaaliya iyagoona ka sheekayn doona sidii kuwii ka horreeyeyba xaqiiqda soomaaliya iyadoo la wada ogyahay in madaxweynaha ugaandhow askartiisa ku cabsiyo si uu u canaanto geynta soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ayaa codsaday gargaar dawo ah xilli deegaankaas uu ka dilaacay xanuunka shubanbiyoodka waxaa faahfaahinaya maxamed ciise dadka ku dhaqan deegaanka xawaadley oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa weli la daalaa dhacaya cudurka shubanbiyoodka oo halkaa ka dilaacay dhowaan waxay sheegeen inaysan haysan wax dawo ah dadka xawaadley ku dhaqan iyagoo intaa ku daray in cudurka ay dad u dhinteen qaar kalena soo ritay oo leh haween carruur iyo dadda ah deegaankan waxaa ka taliya dowladda federaalka sidaa ay tahayna dadka xawaadley ayaa tan iyo markii uu dilaacay cudurkan shubanbiyoodka dirsaday gargaar daawo waana cawaanay hadda iyo horay deegaanka wuxuu leeyahay hal celbiyood isbitaallo ma lihin faleebada dadka lagu duri lahaa xitaa ma yaalaan sidaa waxaa yidhi mid ka mid ah bulshada xawaadley waa cawanay shalay toole daraa toole maalmahan waxaa ka socday magaalada xawaadley degmada xawaadley shuumbiyood fara badan ayaa ka jiray laakiin ma haysano fiingooyin isbitaallo maleeni m c f maleeni ceelal badan maleeni waxaan ugu kordhinaa hal ceel keliya ayaynu biyo ka cabnaa isbitaallo fara badan lanoo helo m c f la helo dhalaan badan ayaa jira oo mar walba bukaanso adkeen wuxuu ku baaba'aa
deegaanka xawaadley ayaanan lahayn adeegyada asaasiga ah sida isbitaalada ceelalbiyoodka iyagoona mar walba qeeladhaan iyo dhaliil u jeediya dowladda federaalka kulan lagu heshiisiinaya beelaha mareexaan iyo gare ayaa ka dhacay degmada ceelcadda ee walaayada islaamiga ah ee gadow maxad cubayd ayaa ka waramaya
kulankan oo ahaa mid lagu heshiisiinayay beelaha kale ah mareexaan iyo gare ayaa ka dhacay magaalada ceelcadda ee gobolka gadow intii uu socday kulanka waxaa jirtay duuro loo qabtay odayaasha labada beelood iyo kulamo gaargaar ah oo lagu xalinayay shiqaaqadii ka dhexdhacday ugu dambayntii heshiiska dhex maray labada beelood ayaa waxaa laga soo saaray bayaan ka kooban toban qodob waxaana ka mid ahaa kow waa in la dilaa labadii nin ee wax dishay laba inaan wax diyo ah aanan la kala qaadan karin maadaama waxa wax dilay ay murtadiin yihiin saddex waxay beeluhu ku heshiiyeen inay ku dhaqmaan shareecada islaamka afar waxay beeluhu ku heshiiyeen garab istaagga jihaadka bariga afrika naf iyo maalba allaahu akbar lix beeluhu waxay ku heshiiyeen badbaadinta khayraadka dhulka iyo badda sidoo kale qodobada bayaanka lagu xusay waxaa ka mid ahaa toddobo beeluhu waxay ku heshiiyeen in baraa'o laga qaato gaalada iyo gaalaraacyada siddeed beeluhu waxay ugu baaqayaan murtidiinta inay allaah u towbad keenaan sagaal waa inay beeluhu qaataan nabadgelyada degmada ceelwaq toban waxay beeluhu ku heshiiyeen in ay dardargeliyaan ku dhaqanka shareecada islaamka
odayaasha labada beelood ee gare iyo marriixaan ayaa goobta ka hadlay waxayna isku waafaqeen inay dhaqan gelinayaan qodobada ku xusan bayaanka ay ku heshiiyeen ugu horreyn ku soo dhowaada qaar ka mid ah odayaasha beesha gare بسم الله الرحمن الرحيم annagoo ah odayaasha beesha gare waxa aan halkan heshiis u gaarnay ayada oo ayna soo dhoweeyeen walaalahanaga muslimiinta ah Een, waxaan qaadanay shareecada islaamka waana ku heshiinay waxa aan go-aan ku wada gaarnay in aan fulino wax alla wixii kitaabka ilaahay uu ka soo baxay waa qaadanaynaa waanu fudhanne sharci islaama ka guyaankana armata tagaw dhamaaqan ka tuwalhidniwa tuwaldhageen garif marhaanani tuwaldhageen sharci islaamaasun fudhanne ag tabartiteenna agnu fuliin kama dadaalno aan tabartiteena waanu dhaqabnu agnu daleenka tabartiteenna rabbin gudaanu garabgalinna sidoo kale waxgaradka beesha mariixan ayaa iyaguna sheegay inay dhaqan gelinayaan qodobada ku xusan bayaanka alxamdulilah waxaan ku heshiinay maanta arrimaha noqolka ka soo baxay oo la akhrinhay baan ku heshiinay insha allah waana waxqabashadooda waa nagala arki doonaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo hirgeliyo sida hadda raggii ugu horreeyeyba ay sheegeen nuqulkaas la akhriyey oo nooc walba ka hadlahayey siduu yahay inaan u qaadanno oo aan ugu dhaqanno shareecada islaamka ayaan ballan qaadaynaa insha allah Een, wax kasta oo ku saabsan heshiiskana insha allahu inaan fulinaan jecelnahay waa heshiinay waxaan ku heshiinay waxa waraaqda ku qoran hadda lagu akhrinayay fiican ayaan isu afkaranay wax shaqaaqa damba ma jirto waxaan ku heshiinay ama waxaan isku afkaranay ee, waa waxa hadda waraaqda ku qornaa ugu dambeyntii waaliga wilaayada gedo sheekh luqmaan abu anas ayaa la dardaarmay labada beelood wuxuuna dareensiiyey cadowgooda dhabta ah beelaha waxaannu leennahay waxaad tihiin beelo dego saad sheegteenbo meel xaduud ah oo cadowga saliibiga ee anshayno diris la'ah waxaana saaran dagaal noo dhexeeya cadowgaasi annaga allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waqaatiluu lmushrikiina kaafah kamaa yuqaatiluunakum kaafah waaclamuu anna allaha maca almuttaqiin allah subxaana wa tacaala wuxuu amar nagu siiyey inaannu dagaalanno annagoon kala hadhaynin annagoo da'ah iyo annagoo dhalleera intaba ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wa hiqaala wajaahaduu hee maalkiinna iyo naftiinna waad bixinaysaan allah subxana wa tacala sidaasuu na leeyahay ikhwaani fillah marka waxaa loo baahan yahay inaannu ka cajisin ina waxa weeye cadowgaas uusanna daashan inaannu cadowgaa u diyaar galowno xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan heshiisyo taariikhi ah dhex dhigtay beelo walaalo ah waxaana ka mid ahaa meelaha heshiisyada waaweyn ay ka dhaceen wilaayada gedo oo hadda ka hor lagu heshiisiiyey beesha sade
waxaa saacadihii lasoo dhaafay walaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe isku soo dhiibay askar ka soo goosatay dowladda federaalka faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli
askartan oo ka kala timid gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan ayaa lagu soo kala bandhigay wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo hiiraan askariga koowaad ayaa ka tirsanaa boolis militaro isagoona isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaana lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan gobolkaasi haddaba waa kan isagoo ka waramaya waxyaabihii uu soo maray inta uu safka dowladda federaalka ku jiray marka kan booliis militariga jirba uganda masuuna kasoo barnay amar amar milishani amar diblooda jirna kasay asan ambaasidibatan waxaana gaabay asan adadayleha oo milo marka hadda meelaha meelaha kusagada
sidoo kale askarigan labaad ayaa kasoo goostay ciidanka dowladda federaalka isagoona isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waxa uuna ka sheekeynayaa dhibaatooyinkii kala duwanaa oo uu soo maray inta uu ku jiray safka dowladda federaalka magacayga cabdifarax nuur alla deegaanka ciimi waa laba badnin adegani waxaan lehnaa walaynaa lixdan iskaal ruxanayna anaga sideed camal ayna nabi war waxaana leedahay xamar la degayna tobabara la susana xun casana leedahay waxaana la geeyey haraleera turku samin lagi xamar ana shakhsigayga waxaa ku jiray laba cawo iyo hal biraan joogade maalinkii labaad lixta marka eed ogsato labaas caw weji inay lahayna arkay oo macnaha mataqaanaa oy macnaha mataqana waa niman sunniga nabiga macnaha tigar ka marate kolo kale ma ogolo salaad markaad dukunayso kale ma jeclo waa niman macnaha mataqana iyaha iska salaamaade inkastoo macnaha mataqana adiga waxba ku su'aalayna laakiin wejigooda ka dareemaysaan macnaha waxay ugu torso gasheenay oo waa adkaaraya waxba adka akhristay in ilaahay meesha iga bixi macnaha macnaha waa barnaamij adeegana oo tashkiilis wax noocaas ayna waanu tashkiilayn macnaha haddana ilahi xamdigiisa waa aktoobarkan waxaasii asbax burburta imaaday macnaha in aan waxaas aan ka imaaday oo macnaha mataqaana aday nin diintiisa iyo dalkiisa iyo macnaha mataqaana usoo noqday maya maya waa fiican waa si wanaagsan la kulmay macnaha wax xumaantay ama wax noocaas aan dareemi jira taad waxaas wax macnaha mataqaana oo lala joogi karo ama lala noolaa karo maahan niyow inay kasoo tagaan ooy macnaha diintooda iyo dalkooda ay usoo laabtaan saas baan macnaha u baaqayaa hadday imaadaanane kulley wax culays iyo macnaa bulbule maa ka jir ma lahan anaka waddadan qaadno macnaha mataqaana inaan mari lahayn waxaan ugu soo gabagabina wax gaalada ag joogo ama la jiro inay xag ila ilahay dartiisa ugu soo tagaan oo macnaha mataqaana diintooda dalka usoo laabtaan waxaa soo badanaya ciidamada dowladda federaalk oo isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah iyadoona ku khasabtay in ay soo goostaan nolol xumo halkaasi ka jirta warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowro diini ah usoo gebagabaysay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada bu-aale mubaarak cumar ayaa ka waramaya dowradani oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa loo qabtay bulshada ku nool degmada bu-aale ee wilaayadaas dowradan oo muddo ku dhowaad lix maalin ah socotay ayaa waxa ay dadkii loo qabtay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah xiritaanka dowrada ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa xiritaanka dowrada ka hadlay ugaaska beesh habaskuul ugaas maxamed axmed shide raggan walaalaheenna halka dowrada loogu hayay lixda beri ilaa sagaal cashar yaa ku baxdaysa halkaani lixdaa beri walaalaha marka waxaan leeyahay maadaama aad lix maalin dowro ku jirteen ee faa'iidooyin badan ee waxbarasho badan lidiin siiyey aan u malaynaya rag wadaaddo oo culummaha idinka buuxa aad maskaxda ku qaadateen inaad walaalayaalow aad ku dhegtaan dhaqankii hore in wax laga bedelo wax la taaban kare laga bedelo nin walbaba maalinkuu soo xaroonayay iyo maanta dowlada loo soo xiray lixdaa beri iyo cashiradii iyo diinta ilaahay la baray inuu gacantaa midigta ku qabsado oo nin walbaba dabacaddii dhaqankii lagu ogaa uu wax ku daro iyo wanaag iyo khayr badan dowladan waxaa laga faa'iiday wax weyn
sidoo kale qaar ka mid ah bulshadii dowrada loo soo xiray ayaa ka warbixiyey waxa ay ka faa'iideen dowrada alxamdu lilaah waxaan meeshaan aan ku qaadanay dooro dowradaas oo magaceeda lagu magac daray cumar bin khadaab radia allaahu canh shacairteedan leer waqul rabbi zidnii cilman dullaayleyda aan ka mid ahay reer bu'aale alxamdulilaah dowro lix beri socotaan qaadannay maasha allah dowradaas ayada ah kuwii qaatay ku camal falo diin baana la baraayay maasha allah ilaahay hanaga dhigo wax badan aanu ka faa'iidnay dowrooyin badanna aynoo oo fara badanna ay noogu dhex jireen waxaanu ka faa'iidnay waxbarasho aada iyo aada tayadeeda u wanaagsan tahay aanu u qaadannay walaayada waxaanu iyo dorinaynaa in naloo sii wado sidaasna maalin kastana oo ay dowra timaadana wax naloogu sheego wax naloogu qabto maskaxdayadu iyo aqligayadu aada iyo aad bay u kacaysaa way ku kobcaysaa maalmihii u dambeeyey waxaa si dardar leh ku socday dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo bulshada ku nool wilaayada islaamiga jubbooyinka kuwaas oo looga gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa